bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiinfayda dhugunsidayaal ha ka dhowaada qodobada warkeen hamiinamo ee idaacadda warsan sinhayta guddiga horumarinta degmada baydhabo iyo weybayoon ka baaqana bulshada koonfur galbeed oo ka nool dalka gudaasha iyo banaanjay antiyo ku qayb qaadaan reedandhista reedan dhisowka lakugada magaalada baydhaba kulalunku ka hadalaya amniga gobolka shabeellada hoosena ay baqudhiya degmada afgooya shirka dowlado hoose iyo geedka kafurumi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kaasoo dareera doona muddo sida maalmoode maamulada puntland iyo galmudug iyo weybayo ku warbiyeena kulunyo kuweeldhadan gaalkacya al-shabaab iyo weybayaha bandhigtay diyaarad ee duuligan lahayn oo yoomilas ka dhiide hay-adda gargaarka oo yesheeg dinti sheeg mulyan oo soomaaliya iyo raashinlaan haysata akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal weybaa ku mid ahaa ammaanka magaalada mombaaso oo suginan adkaayahaya shacabka talyaaniga ee weybayoon odayahan isbedelka laga sameeyahay dastuurka dalkaasa iyo weliba ruushka oo yeesheeg dantiya dili hogaamiye daacish ku darsana
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
amiin fayla dhugansidyaal markale haamiinnamo xadow isniignaha gala hayta taariikdan iyo ka eedanta afarta bilatum ilamaa disembar sanadka lamada kun tumilitaa ka dhawaada warkii ofisanga koolanlanku ka hadalaya amniga gobolka shabeellada hoose iyo weybageeka kuudhiya iyo degmada afgooye ee gobolkaasa faafaahinta warkan cabdirasaaq aadan qosla ayaa ninhaya kulan looga hadlayay sugidda ammaanka gobolka shabeellada ayaa maanta waxa uu ku qabsoomay xarunta maamulka koonfur galbeed ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaanba taliyayaasha ciidamada koonfur galbeed ee ku sugan gobolka shabeellada hoose kulankaasi ayaa lagu qaadaan dhigi sida ugu habboon ee loo sugi lahaa guud ahaanba ammaanka gobolka shabeellada hoose oo maalmihii u dambeeyey ay kasoo yeelaysay cabashooyin shacab ku dhaqan gobolka shabeellada hoose kuwaasoo ka cabanayay dhacab raxsan oo ay u geystaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya kulankaasi markuu soo imlaaday kadib ayaa waxaa saxaafada la hadlay macdi axmed xasan oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada afgooy waxa uuna sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan howlgallo lagu sifaynayo kooxaha dhaca ka geysta gobolka shabeellada hoose sidoo kale waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigi doonaan dhowr deegaan oo haatan gacanta ugu jirta xarakada al-shabaab cabdisaaq aadan xusnaaye radio warsan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose shirka dowlado hoose iyo weybageeka ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kaasoo dareera doona muddo sida maalmoodee shirka dowlada hoose ee dowladda dhexe iyo ha maamul goboleedyada ayaa geeg weyba oosa sharan ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya shirkan ka furmay magaalada muqdisho iyo weyba uusa dareera doonay sida maalmood weybaniyo ah ku qeyb galeen dhammaan mas-uuliyiinta ku dareerta dowladda dhexe wasiiro maamul goboleedyada dalka iyo xubno kale shirkan iyo weybalonku ka hadalaya iskaalada dhinaga amniga sidii lan xoojin lahaay xiriirka maamul goboleedyada iyo sidii lan wada lahaay hanaanka dhismo maamul goboleedyada rofeor yaxya cali ibraahim xokayaga joogtada wasaaradda arrimo gudo iyo weyba uuse ku warbiyey shirka iyo walyaabo lanku ka hadalawa
asalka waxa weeyaan maadaama sanadka laba kun iyo labaatanka la rabo in doorasho hal qof iyo hal cod loo kaco la rabo in adeegyadii bulshada la fuliyo la rabo amniga dalka iyo xasiloonida in la ilaaliyo waxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaal ka shaqaynaysay degmooyinka xasiloonida aan ka wadno oo ah shan iyo toban degmo oo ah ka mid ah shan iyo labaatan degmo mashruuca xasilinta loo yaqaana laga wado barnaamijyada xasilinta in lagu xiro barnaamijyada samaynta maamulada degmooyinka oo loo yaqaano shanta tiir tiirka koowaad waxaa weeyaan dib u heshiisiin heer qarana inay degmooyin ka dhacaan tiirka labaad waxaa weeyaan mashaariicda bulshada loo yaqaano dhismayaasha wadooyinka xafiisyada degmada maxkamadda degmada saldhigga degmada iyo tiirka saddexaad oo loo yaqaano wada hadal bulsho bulshada dhexdeedii inay siday wax wada qabsan karaan la helo tiirka afaraad oo loo yaqaano samaynta maamulka degmada laftirkiisa oo gola ah golaha deegaanka waxaa loo qaybiyaa laba nooc degmadu marka aysan ahayn magaalo madax iyo magaalo madaxda dalka magaalo madax maamul iyo magaalo madaxda dalka waxay yeelanaysaa labaatan iyo koow xubnood oo loo yaqaano golaha deegaanka markay tahay degmada magaalo madaxda maamul goboleedka sidii cadaado oo kale ama muqdisho oo kale ama kismaayo oo kale waxay yeelanaysaa labaatan iyo toddoba golo deegaan xubnood ay noo ay yeelanaysaa uu ka mid yahay xokayaha ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada ku-xigeenadii shirkan dowlada hoose weyba hore laanka qobday magaalooyinka baydhabo cadaadiya kismaayo maamulada puntland iyo galmudugye faahfaahin kubiyan kulan shalay iyo ku weeldhadan magaalada gaalkaayo gudyaday isku dhafka haayaan islamarkaani oo shal qaybgalayaan hobno ku dareeran beela caalamka gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulada puntland iyo galmudug oo saxaafada la hadalay yay sheegeen tiyo bilaabu doonaan dardargelinta wadahadaladii lakaxoojiya lakaxooji heliiskii gaalkacyo islamarkaanioo sameeyi doonaan in isdareerow lamada dhiniye iyo isdhexgal bulsho lan sameeya guddigiyan taas ka dareen anti walyaabowiidhii iyo mardamba hangnagada doon islamarkaana gudyada nabadeynta lamada maamulyo ku shaqeey doonaan antiyo reed dagaal kalan bilaabana magaalada gaalkaayo lamadii sana ee lahadhaaf weyba dhowr jeer ka dagaalamayay maamulada puntland iyo galmudug weybaniyo sababta inti dad badan iyo ku barakacaan magaaladaas xarakada shabaab iyo ee gobolka shabeellada hoose ka bandhigtay diyaarada daroniska kureed markiya jimaadiya ka dhidi duulka iyo kuku sugayeen shabaab shabeellada hoose diyaaradan oo nooga wala basaasas ee iyo weyba shabaab ka sheegan antiyo ha ka dhidi beerkayaala deegaanka bariire ee duleedka degmada afgooya waanayoo sheegaan intii diyaaradaas miilasa ka dhiidiyo ka wargeliyaan dadka deegaanka diyaaradan iyo weybaa beertaas a ku qaaday ciidan ku tirsan shabaab weybaniyo sheegaan intii yeelata dowladda maraykanka ooya ka eedayeen intii qayb ku haydi dagaalka iyo lakala jara saraakiil shabaab oo la hadalay warbaahinta afka shabaabka ka hadalaasa iyo weyba uusasha intii diyaaradan iyo karakarnayti kaamirooyin iyo agabyo kale bartamadii sanadkan iyo hayti markii xarakada shabaab iyo gacanta ka dhigeen diyaaradda daroonise oo ha ka dhidi deegaanka u dhiigle ee gobolka shabeellada hoose soddon iyo siyeed hay-adood oo ku shaqeeyaan gargaarka iyo weyba yoosu wada jiraan ku warbiyeena oo yohansaarena weybana saasoo kaliyo sheegaan intisha william oqob oo soomaaliya iyo hadda wajahadi raashin yare iyo xoolalaan hay-ado weybayo sheegaan intii abaartan ka dhowtii dalka soomaaliya sababtee anti heerka raashin laanta usu hoosan dhigi meelo qaarna raashinka qiimishay lama jibaaranta weybayo warbixinta wadajirka ee ka sheegana inti jawaab degdeg ee lambahanyi sal inti lakubi siwalanka salanku ku horseeda antiyo kororna dhimashada iyo sababaasa raashin laanta wararkiin kada dambeeya ee laku helahay magaalada qandale ee gobolka bari weybayo sheegahan anti ciidamada maamulada maamulka puntland iyo ka dhowin magaalada qandala shalay dagaal weyn oo dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo kooxda daacish yaa laka dili toddoba kutirsan kooxda daacish ooyo oo uuse sheegay guddoomiya gobolka bari xalaye maraakiib dagaal weyba ayaa duqaytay magaalada qandalo weybana laha sheegaa inti maraakiibtaasi oo layin ciidamada neeta daacish ee magaalada ku samaysatay dhufaysyo weyn ooye kuku horseeda haytanti milasyo hangaalna ciidamada puntland magaalada qandale iyo dabayaaqadii bili octoobar weyba qobsaday kooxda dowladda islaamiga ee daacish oo hadda ka sugan meelasa meelo warkaas ku dhugunsada haytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ciidanka booliiska dalka kenya iyo weybayo sheegaan antiyo adkaayo hayaan ammaanka guud ee magaalada mombaaso ee dalka kenya kureed markiyo habahayaan obswing oo ka eedaindi dagaalyaano ku tirsan shabaab oo ka sugan gudo magaalada bombaaso iyo meelasa ay ku jeysadaan weerara taliy ku-higeenka ciidanka booliiska magaalada bombaaso waryaalka miilaska la hadlayay buu sheegay intii oo bilaabeen howlgal weyn oo laabku ku horseedahay amniga amni xumada magaalada mombasa ciidamada dheeraada ayaa la kadaadguray xaafado badan oo kumid ee magaalada mombasa ammaankiiyo siwiilan adkayahay weybana dowlada kenya sheegaan intii ku feejignaada doonaan weerarada iyo al-shabaab ku jeysidayaan milasa gudoomiyaga magaalada mombasa ayaa sheegay inta ciidanka ammaanka heegan buu tala geliyay islamarkaaniyo diyaarinayeen antiyo ku horseedan weerarada ku dhiyayeen magaalooyinka dalka kenya shacabka talyaaniga way bayoon odayahan aftilan qaadahay isbedel laga sameeyahay dastuurka dalkaasa wayba aftidan antila qoobadoosa ka baaqay ra-iisul wasaaraha talyaaniga isbedel fadaha inti dastuurka laga sameeya ee antila dhama awoodda manka kora waana la hoojiyay awoodda dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha talyaaniga wayba uu sheegay intuu is asili doono haddii aftida lungu ka adkaada dalal kale ee midooda yurub waybayo ku obsi qabaanada shacabka iyo codayntii ombadnaada maya aftidaas iyo sheegahayan antiyo qalalaasi dhibaatooyin ansheeni korta bangiyada talyaaniga warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tanikaga warkan anoo shukur ismaaciil axmed yaasiin saartay waana antasinkula dareer siyaasi faysal dhaah xuseen iyo farsameey dhugunsidayaal inta warkankan lamid ereedanku kulmaana haddii ilaahay waraali ku nood way basingu tabaana sidaas iyo nabadgelyo hamiin fayla